waxaan tacsiyad u diraynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leenahay inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun musiibadaas qaran oo ka dhacday isgoyska kilomitr for kilomitr five maalinkii oo afar iyo tobanka bisha oktoobar waxaan isaga tacsiyadeynaynaa dhammaan arrintaas kadib waxaan rabnaa halkan maanta inaan ku furno oo ku daahfurno barnaamij oo loogu gargaarayo dadkaas musiibooyinka musiibada ku dhacday hay-adda qatar jarity waxay rabtaa inay gargaarkaas oo ka kooban saddex qeybood inay bilowdo insha allah barnaamij oo dhammaystiran barnaamijka koowaad waa barnaamij caafimaad oo daawooyin loo qeybin doono hadduu ilaah yidhaahdo isbitaallada magaalada muqdisho iyo ambalas iyo qalab caafimaad oo isbitaallada loo qeybin doono insha allah waxaa kaloon samayn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo dadka ku waxyeeloobay arrintan qaraxaasi waxay u badnaayeen dad masaakiin oo garabrarata ah oo xoog maal muruq maal ahaa marka inta badan waxay ku tiirsanaayeen waxay shaqaystaan marka barnaamijkaas insha allah waxaan samayn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo barnaamij dhaqaale abuur oo dadkii ku waxyeeloobay oo wax meesha kaga baaba-een hantida in dhaqaale abuur loo sameeyo waxaan kaloo samaynaynaa dadka ku dhaawacmay isbitaallada ku jiro waxaan u samayn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo deeq lacageed oo socon doonto saddex bilood insha allah xafiiska qatar jarity sida looga bartayba mar kasta wuxuu garab taagan yahay ummadda soomaaliyeed xilliyada musiibada xilliyada kaleba wuu garab taagan yahay insha allah xafiiska wuxuu jirsan doonaa laba bil kadib toban sano tobankaas sano wuxuu kasoo shaqaynayay gargaarka deg dega iyo hoolaha horumarinta barnaamijyada marka barnaamij ka mid ah waayo hoolihii uu qaban jiray waxaana qatar jarity waxay wakiil ka tahay ay matalaysaa ay isku xiraysaa shacabka qatar iyo shacabka soomaaliya mar kasta walaalaheena qatar waxay nala garab taagan yihiin waxaan usoo gudbinaynaa ummadda soomaaliyeed insha allah hadda waxaan ku wareejin doonaa wasiiradda gargaarka iyo arrimaha musiibada maareynta musiibada doctores maryan qaasin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله soomaaliya waxaa soo wajahday dhibaato culus waa sheegnay waa ku celcelinnay maalintii afariyo tobanka oktoobar wixii dhacay wax yar ma ahayn dhibaatadaas aad baan oga wada damqannay ruux walba meeshuu taagnaa ayuu ka istaagay shacab iyo xukuumad dhallinyaro ruux iyo ruux weyn qof walba intii karaankiisa ah inuu ka qayb qaato hay-adda qatar jarity oo horeyna wax badan noola shaqaysay gurmadkii abaaraha qayb weyn ka qaadatay soomaaliyana muddo toban sano ah ka shaqaynaysay waxay ka mid yihiin dadkii isla markiiba sida deg dega ah ugu soo gurmaday inay wax nala qabtaan aad ayaan uga mahad celinaynaa hadalka ma badinayo li'anno waxay ag taagan deputy prime ministerkii isagaa noo sheegi doono marka isagaan u gudbinayaa microfonka aan kusoo dhaweynaa mudane prime minister
bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxaynu joognaa xarunta qaran ee gurmadka deg dega ah ee aynu u abuurnay inaynu ka jawaabno musiibadii qaran ee dhacday afar iyo tobankii oktoobar musiibadaasoo saamaysay shacabweyne aan waxba galabsan oo noloshoodii lagu galaaftay dhaawac iyo dhimasho iyo hanti burburba keentay waxaynu uga mahad celinaynaa hay-adda qatar jarity inay ka qayb qaadato gurmadkaa oo isugu jiraa dhinaca caafimaadka daawooyin inay waxay ballan qaadeen inay keeni doonaan ambalansyo waxaa kalooy inaga caawin doonaan sida mas-uulka hay-adda qatar jarity ka socdaa tilmaamay in dadkii dhaawacmay muddo saddex bilooda la caawiyo iyo in adeegyada kale ee loo baahdo hadba ay naga caawiyaan ee lagaga jawaabayo musiibadaa dhacday maanta waa waxaynu halkan ku dahfuraynaa barnaamijkaas oo ay hay-addu bilaabi doonto socon doona ayna ka faa'iidi doonaan dadkii ay hantidooda ku burburtay oo iyaga si rasmiya marka loo diiwaan geliyo hawsha ka socota xaruntu ay dhammaystiranto lala xidhiidri doono hay-adda ay nagala shaqayn doonto dhinaca daawooyinka cusbitaalada u baahan ee ee muhiimka in ay maaragtay shaqada dhaawicii daaweyntoodii gacanta ku haya daawooyinka ay u baahan yihiin gaadhsiiyaan ee gacan qabtaan dadkii hantidooda ku burburtay ee taageeraan dhaawaca marka waa barnaamij ballaadhan ambalaansiyo iyo gaadiidka kale inu u baahanno hadba ay naga caawiyaan barnaamijkaa ballaadhan oo hay-adda qatar charity ay naga caawinayso ee waynu uga mahad celinaynaa halkaynu maanta ku daahfurnay waanu socon doonaa waxaa kaloo nu u mahad celinayaa dowladda qatar oo inoo soo gurmatay oo dhaawac ee shalayto shan iyo soddon ah een, ee, ka qaaday madaarka maanta qudheedana ilaa lix iyo soddon qof ee, dhaawacay qaadaysa mar walbana diyaar inoo ah een, ee, inay naga gacan qabato een, wixii taageero aynu u baahanno waa u hambalyaynaynaa ee, ee, dowladda qatar iyo shacweynaha qatar oan saaxiibka nahay barnaamijkani ay hay-adda qatar charity maanta daah furtay oo bilaabayso ee gargaarkaas ah iyadoo ka jawaabaysa baaqii xukuumadda federaalka soomaaliya ay samaysay ee gurmadka deg dega ah xaruntanna loo furay waanu uga mahad celinaynaa waxaan leenahay halbaniyo barnaamijku waa inoo furan yahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu